aad baad u mahadsan tahay heeshim cabdinaasir yuhuudda xaaqidiinta ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay geystay majaasir olakac ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah ee ku nool jiida khaza iyadoo muqaamado falastiin ay fuliyeen weeraro lagu dabar jaray askarta yuhuudda duqaymaha iyo dhibaatooyinka ay ku kaceen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah in ka badan labaatan ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqaymo loola egtay dad ku sugnaa dabeynada magacuyaalka heela u qiibiyo raashiinka ee ku yaala magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka sidoo kale madaafiic ayaa lagu garaacay magaalada jabaaliyaal beled ee waqooyiga marinka khaza koob iyo toban ruux oo shacab ah ayaa ku shahiidiyey sakhtii dhexe xalay bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka cadowga yuhuudda ayaa geystay duqaymo ka dhacay xaafadda alkaram ee waqooyi galbeed ee magaalada khaza waxaana jira shuhado ka dhalatay duqaymahaasi oo dhaawaca dad kale oo shacab ah wariye ka tirsan shabakadda wararka le carabiyaha ayaa sheegay in hal qof uu ku shahiiday tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii yahuud ay duqaysay goob xiro oo ahayd shacab badan oo ka soo barakacay duqaymaha maamulka xaqidka ah ee yuhuudda taasoo ku taalla xaafadda annasr ee galbeedka magaalada khaza iskuul hoy iyo gabbaad u ahaa boqolaal qof laguna magacaabo abuuxulwi kaasoo dhaca xaafadda alburej ee bartamaha marinka khaza duqayntan bahalnimo waxa uu allah ku oofsaday afar ruux oo isku qoys ahaa kuwaasoo kale ah bakar axmed alqarnaawi al-shaqhiiri maxamed axmed alqarnaawi al-shaqhiiri umuatiya abuucarab iyo gabar iyada dhashay goorrow duqaymo xoogan ayaa laga soo tabiyey xaafadaha zaytuun iyo tufaax oo ku yaala labaduba magaalada khaza ma jirto wax khasaare oo ay daabaceen wariyaasha iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ilwareedyo ku sugan cisbitaalka laacawda ah oo ka mid ah goobaha farakutiriska ah ee la daalo dhacaya duqaymaha ciidamadaas haynada yahuudda ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey afar qof oo ay rasaasayeen askarta militariga yahuudda ee duulaanka ku jooga marinka falka xabadeynta yahuudda ku kacday ayaa ka dhacay natazaareem ee bartamaha jidda khaza ugu yaraan shan qof oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqeyn ay yahuudda la beegstay shaqaalaha gurmedka degdeg ah oo ka howlgalaya waqooyi galbeed ee magaalada khaza tirada guud ee shuhadada iyo dadka shacabka ah ee la nool gumaca iyo baaruudda birta wax gumaada ayaa gaaraya tan iyo maalintii shalay in ka badan boqol ruux geesta kale kooxda muqaawamada falastiin ee loolankaada kula jirta kayaanka yahuudda ayaa bartooda telegaraamka ku soo qoray in ciidamada gumaysaha yahuudda ee xoogga ku soo galay marinka khaza gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan wakhtiyadii aan soo dhaafnay dagaalyahanada falastiiniyiinta ayaa shalay burburiyey laba gaari oo cagaf cagaf ah kuwaasoo ay wateen askarta yahuudda iyadoo loo adeegsay burburintooda gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada ay farsameeyaan muqaawamada falastiin howlgalkan fariidka ah ayaa ka dhacay meel u dhow al-islaax ee waddada almuntadar ee xaafadda shujaaciya ee bariga magaalada khaza sidoo kale xoogaga wax iska caabinta ee muqaawamada falastiin ayaa gacanta madaxa u saaray askarta dulmifalayaasha yahuudda iyagoona mar kale qaaday weeraro loo adeegsaday madaafiicda goobta kuwaasoo lagu beegsay fariismo yahuudda talis oo ahaa oo ku yaala agaarka hoolka almuhandis ee waqooyiga khan yunis sidaasoo si la mid ah ciidamada muqaawamada falastiin ayaa mar kale duqeyn la egtay goob bar kulan ah oo ay ku xoonsanaayeen askariyo saraakiil ka tirsan ciidamada yahuudda taasoo ku taalla mandiqada khizaara najaar oo dhacda koonfurta khan yunis geeska kale maamulka yahuudda ayaa xiray dekadda ilaat ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda ka gadaal cabsi soo wajahday oo ku saabsan in ay soo weeraraan xuutiyiinta warbaahinta maamulka yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn u baahinaysay in maamulkooda fadhiidka oo albaabada isugu laabay dekadda caalamiga ah ee lagu magacaabo ilaat waana mid ka mid ah dekadaha halbowlaha u ah maamulka sahaynada yahuudda macluumaadkaan helayno ayaa intaa ku dareeya in yahuudda fuliyada ah ay geeri nacaabka ku suntaan cabsi awgeed u xidhan dekaddaas janaalka labay tobanaad ee sahaynada ayaa shaac ka qaaday in dekadda ay joojin doonto dhammaan howlaha ka socda sababa la xiriiro weeraro xoogan oo looga baqayo inay soo qaadaan mashiicada xuutiyiinta ee isku magacaabay jamaacada ansaarullah afhayeenka xuutiyiinta yaxya asariic ayaa sheegay in ay dhulka la simi doonaan dekadda ilaad cabsi xoogan ayaa ka taagan deegaanada yahuudda ka arrimisa ee ku hoosjira gumaysigooda sidoo kale waxaa soo baxaya warar tibaaxaya inuu iskudaydal ka badbaaday ergeyga qaramada midoobay u fadhiya dalka yemen dowladda yemen ee fadhigeedu yahay magaalada cadan ayaa tibaaxday inay fashilisay waxay ku tilmaamtay dil dhagaraysan kaasoo loo qorsheeyey in lagu khaarijiyo adduunka lagu dhaafiyo hergeyga qaramada midoobey u fadhiya dalka yemen oo lagu magacaabo hanis gruudberg dhinaca kale mu'asasada zalaaq ah ayaa mar kale baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin oo ka dhacay dalka maali waa mar kale iyo filim xiise iyo xamaasad xambaarsan oo ay baraha internetka ku baahisay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqah oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin muuqaalkan ayaad kaga bogan kartaa weerar cagmarin ah oo dhowaan martigeliyay waddanka maaliya dhaca mandiqada galbeedka afrika kaasoo si daran loogu xasuuqay ciidamada xukuumadda dalkaas filimkan oo la daawan karo ku dhowaad toban daqiiqo ayaa ku dulgeynaya maydaan xogta macluumaadka iyo garta ku kal qaadanayaan saraakiisha mujaahidiinta iyo saraayaadka mujaahidiinta ee dagaalka qaadaya dhammaantoodana laga dareemayo siday allah casa wajal ay iskugu dhuldhigayaan unaha munqabaan dhiigbixinta mala kulanka iyagaoo soo midya tuntay mar kale in gacantoodu gaarto ciidamada maali ee caadada iyo astaanta u leh leenta dadka shacabka ah sahan iyo hindheendhaan muddo socday oo lagu sameeyey xirada kadib waa beri jimcaha sagaalka bishan muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiryada afarta bisha julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa ku duldegay xiro ciidan oo ballaaran taas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar badan oo taabacsan dowladda maali kuna taalla magaalo lagu magacaabo jawli oo dhacda wilaayada kaysiya ee waddanka maali
بصوت الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا في سبيل الإله لنصر شريعة دين الهدى وكن كالصباح لمحو الظلام عن الأرض mujaahidiinta ayaa soo tallaabay oo soo jiray difaacyo aad u dhirsan xirada waxyaabaha xiisaha badan ee aad muuqaalka mu'asasada zallaaqa kaga bogan karto waxaa ka mid ah meel bannaan oo xidhada afaafkeeda hore ah geedihii alle ku beerayna dhulka la sameyn ciidamada maali si aysan mujaahidiinta ugu soo dugaashan waxaa si taatikale kaga gudbaya dagaalyahanadii iqtixaamay xidhadaas
على المعتدين الوطيس وبالمرهفات نواري الحسيس رقاب الأعادي ونبكي المدى ونهدي على جمعه ciidamada maali oo aan looga baran in dagaalada foolka foolka ah shafka u dhigtaan ay soo qaadaan mujaahidiinta ayaa isaga firxaday guud ahaan iyagoo aan dhig la qabta lahayn fagaaraha dagaalka wixii rasaasta noocyadooda kala duwan isdubataba waagii ayaa dilaacay mujaahidiinta iyagoo takbiirsanaya sarena u qaadaya calanka tawxiidka ayaa gudaha u soo galay magaalada istaraatiijiga ah ee jawli waaba magaalo gundhig taadiyo askun u ahayd gaadiidka dagaalka ee ciidamada maali xarun ballaaran oo ku taala magaalada gudaheed kana horeeyaan difaacyo iyo jagboontiyo amnigooda si weyn loo adkayo si aan loo waxyeeleen gaadiidkaas dagaal ee dowladaha reeglabeedka taakulo ahaan ugu hibeeyeen askarta maali gawaarida qaar ayaa ahaa kuwa cusub sida muuqaalka laga dheehan karo ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa dibqabatay in badan baabuurtay lahaayeen ciidamada dowladda maali kuwaas iskugu jiray gaadiidka gaashaman kuwa zaadka iyo ciidanka lagu daabulo iyo cagafyo loogu talagalay in difaacyada ay ku qotaan askarta dalkaas رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح وأظل أرفع رايتي qaybaha dambe ee isdaarka cusub ee soo saartay mu'asasada zallaaqa waxaa lagu soo gudbinayaa sanad ciidan oo in muddaa la isticmaali karo kuwaasoo laga soo furmaroojiyey ciidamada maali saanadda lasoo bandhigay ee muuqaalka lagu daawan karo waxaa ka mid ah qoryaha bikamka ee k qoriga hoobiyaha qoriga rbg-ga bastoolado kala duwan sanaadiiq horeyba aan loo furin oo cusub ayna ku cabaysan yihiin rasaasta hubka noocyadiisa kala duwan aan soo sheegnay nusratul islaam almuslimiin markuu dhacay dagaalkan waxay sheegtay in khasaare culus ay gaarsiisay ciidamada dowladda maali sidoo kalena ay ku soo furatay laba gaari oo cabdibilaah iyo saanad kale oo kuwa dagaalka ah ugu dambayntii dagaalo culus ayaa dhex maray ciidamada dowladda suudaan ee askarta gurmadka degdega ah ee r s f ayaa ka dhacay dalka suudaan ciidamada militariga xukuumadda khartuum ayaa sheegay inay ka hortageen gulf colaadeed oo ballaaran islamarkaana ay soo qaadeen askarta dacmu sariic ama gurmadka degdega ah dagaaladan ayaa ka dhacay magaalada alfaashir ee xarunta gobolka waqooyi ee daarfuur war ka soo baxay ciidamada militariga suudaan ayaa lagu sheegay in ay gebi ahaanba fashiliyeen weeraro ay soo qaadeen maleeshiyaadka aresef sidoo kalena ay gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla wararkii suudaan guddiga caafimaadka ee dalka suudaan ayaa xusay in siddeed ruux oo shacaba ay ku dhinteen xirada buushowk oo ay ku nool yihiin boqolaal barakacyaal ah kaamka buushowk waxaa madaafiic ku asqeeyey ciidamada jugta culus ee kooxda r s f ee taageerada ka hela dowladda imaaraadka carabta magaalada alfaashir ayaa bayle u noqotay in dadka maatida ah dushooda isku hirtiyaan ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka r s f kuwaasoo ilaa iyo haatan ismarila midba midka kale uu doonayo inuu ludiyo balse waxaa ku gabanmay dagaalka dadka shacabka ah ee ku nool waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika